بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaanu halkan isugu kenyeernay saxaafad ahaan shirkan jaraa-id ay wada jir u qabanayaan wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta iyo golaha deegaanka ee caasimadda oo halkan aad ku aragtaan aniga iyo duqi caasimadda waa inaanu fadhino iyo xubnihii kale oo uu ka mid yahay agaasimihii guud wasaaradda ku-xigeenkii duqa xogayii dowladda hoose iyo xildhibaanada baryahan waxaa saxaafadda in badan haystay warar muujinaya siyaabo badan looga faa'iidaystay oo qoloba sida ay jecleyd ay u qaaday oo muujinayey in dowladda hoose iyo dowladda dhexe oo ay wasaaradda wakiil ka ahayd ay ishayaan waxaanu marka idinku yeedhnay in hawshaa iyada ah haddiiba uu jiray uun si uun wax laysula fahmi waayey hawshaa iyada ah in dowladda hoose ama golaha deegaanka caasimadda iyo wasaaraddu ay dhammeeyeen wixii khilaaf ahaa ee jiray inaanu halkan idinku caddayno wixii dambe ee technicalitana laysugula noqon doono xafiisyada iyo hay-adaha dowladda dowladda dhexena aanu caddayno inaanay duulaan marra ku ahayn xaq ay leeyihiin golayaasha deegaanka ee dalku dowladda hoosena aanay diidanayn wax xuquuqa oo ay dowladda dhexe leedahay wixii halkaa ka dambeeyana ay noqon doonto haws xafiis si wacan loo maamulo ayna ciddii ay ka dhexaysaa ay ka wada hadli doonaan haddii ilaahay idmo oo annaga iyo duqa caasimadda iyo ciddii kale ee maaragtay ama ha ahaadeen ku-xigeenadayeeda ama ha ahaadeen agaasimayaashayeeda ama shaqaalaha ha noqdeena aanu isla eegi doonno si turxaanla aanu isla eegi doonno waxaan kaloo iyana rabaa inaan halkan ka caddeeyo runtii in siyaabaha dadka qaarkood ay u dhigeen inaanay waxba ahayn wuxuu ay ahayd oo keliya howl xafiis iyo maamul shaqa meelay ka jirtana way iman kartaa dadka way ka dhici kartaa in wax laysla fahmi waayo ama siyaabaha qaarkood qoloba ay sii u qaadato way dhici kartaa haddana hawshaa iyada ah iyadoo qolowal xuquuqda ay lahayd heli doonto sidaasaanu ku dhammaynay aad baad mahadsantii xagga shirka wareeg markaa
جدا حريق الشارع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد halkan uu siikii howlaha guud agaasimihii maayo ku-xigeenkii xogayihii iyo xildhibaanaba waanu ku dhannahay allaahuma salli calaa maxamed anu laba kaadh baan isticmaalaya mid waa mid tii caasimadda ah midna waa mid aan kaga wakiilhay degmooyinka doorasho ka dhacdo o dhan saad la socotaan ururka dowladaha hoose ee muxuu ahaa dalka anigaa guddoomiye u ah oo ah ururka dowladaha hoose ee degmooyinka doorashooyinku ka dhacdo runtii xafiiska dee sharciyan waxbaa la isweydiiyaa khilaaf kastaoo dhacay waxaan amba hadal kastaoo si kasta la isugu tarjumay waxaan leeyahay waxa weeyaan waanu annagu waanu imika uga dhannahay wixii shaqo ah ee technical ah xafiisyada lagu dhammaynayaa oo waxaa annaga iyo maamulka iyo ciddii ay khusayso meeshanu ma kala jiraan wax laba dowladood la yidhaahda waxa weeyaan waa dowladda somalilan ee uu madaxweynaha u yahay axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayuunbaa dowladu a dalkan annagu golayaashii deegaankai loo soo doortay baanu nahay isagaanu accountable u nahay ma jirto meel kale aanu accountable u nahay oo ka saraysa amba aanu ugaga madax bannaana waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan unbaa wasiiradiisa annagoo golayaashii deegaankai la doortay iyo qeybaha kale dowladdu wada hoos yimaada waxa weeyaan wada shaqayn fiican iyo wixii laysku yaraa dee meel shaqa ka jirta uu ka yimaadaa waxaanan leeyahay miidiyaha idinkoo aada u mahadsan waxaa ogaataan wixii technicalana waxa lagu dhammaynayaa xafiisyada iyo halkaa ay khusayso wixii qartoofa a ka daaya qaranku waa mid qura waa mid wada shaqaynaya wax dambo khilaaf halkaa ka soo bixi doona anuma jiro aad baa umahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi suaal su-aasha hore saanigu cabdiqaadir xuseen oo radio hargeysa ka socda haddaan qaato waxaan idin weydiin lahaa in waxaa isku khilaafteen arrimaha dhulka ee danta guda dowladda hoose waxay tihi annagaa danta guud maamulna wasaaradda arrimaha gudana wixii dan guuda annagaa maamulnaya tihi markaa sharcigu sidee markaa ay ku heshiiseen si noocmaa
بسم الله الحمد لله waxaad ogtihiin waxaad ogtihiin oo aniguna aan iin sheegay mayorkuna uu sheegay in wixii maxaan dhahdaye ah technicality ah aanu iskula noqon doono xafiisyadeedii wasiirka sharciga xukuma mayorkana sharciga xukuma howlahaasina howl xafiis bay noqon doonaan halkaasayna ku dhammaan doonaan haddii ilahay idmo wamaadsantihin oo ay dowladda koofay kala kaga qaado wixii ay dadku hayaan waa wax danti guud looga faa'iidaysto siyaabihii uu sharcigu farayeyna looga shaqeeyo tusaale ahaan markaan kaa soo qaado guryaha dowladdu laba ay u qaybsamaan qayb ay isticmaalaan xafiisyada dowladda iyo hayadaha dowladdu isticmaalaan waxay doonaan ba ha noqoto ama waxbarasho ha loo isticmaalo ama amni ha loo isticmaalo ama cusbitaal ha loo isticmaalo ama xafiisyo dowladda ha loo isticmaalo qaybaha kalena waxa weye sidii ay awal ba ahaan jirtay waa qayba ay dadka shacabka ahi gacanta ku hayaan dowladduna sidai ay ahayd ay u maamusho lagana qaado kiro dakhli ka soo baxana danta guud looga faa'iidaysto intaas uunbay taasi ku eg tahay tan kale iyada su-aasheeda horaa kaaga jawaabay ku noqoshadeedana hadda ee wax kaaga